wararka ka imaanaya wadanka maali ayaa sheegaya in saraakiil ruushiyaan ah lagu dilay qarax bambaano oo ka dhacay magaalo dhacda bartamaha wadanka maali ugu yaraan laba sargaal oo cadaan ah iyo laba askari oo maaliyiin ah ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii askari ruushiyaan ah oo sarqaansan uu si qalad ah gaanjada uga furay bambo uu gacanta ku haystay dhacdadan ayaa laga soo calaamadeeyey saldhig ku yaala magaalada seego ee dalka maali goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqleen jugta qarax kadibna ay saraakiil ka tirsan dowladda maali ay u sheegeen in askari qamri qabtoomay uu si qaldan qarax u sameeyey arrinkaas oo halaaga sababay kumanaan ka tirsan calooshoodu shaqaystayaasha fagner ayaa duulaan ku jooga dalka maali saraakiisha xukuumadda milatariga ayaa ciidanka ruushka ee dalkooda jooga ku sheegay tababarayaal arrimaha amniga ka caawinaya halka dowladaha reer galbeedka ay tallaabadan ku sifeeyeen calooshoodu shaqaystayaal damacsan inay maali ka dhigaan dal ay uga duulaan galbeedka afrika intiisa kale dhinaca kale weerar cusub oo dhiig badan ku daatay ayaa laga soo calaamadeeyey meel u dhow magaalada caasimadda u ah wadanka maali ugu yaraan lix ka tirsanaa ciidamada milatariga maali ayaa dhintay sagaal kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii xooga jihaadiyiin ahay weerar dhabagal ah u dhigeen kolonyo gaadiid ah sargaal ka tirsan laamaha ammaanka xukuumadda dabadhilifka ee maali ayaa sheegay in ciidamada la beegsaday gelinkii dambe ee maalintii arbacada xilli ay ku socdaalayeen meel u dhow magaalada badaala dabley hubaysan oo ka tirsan jihaadiyiinta ayaa weerar culus ku qaaday ciidamada ammaanka xilli ay ku socdaalayeen agagaarka degmada badaala oo qiyaastii boqol iyo soddon kilomitir u jirta magaalada boomako ciidamadeenna waxaa laga dilay lix askari sagaal kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee faransiiska u sheegay sarkaal booliis mas-uuliyiinta ayaa intaasi ku daray in weerarkan oo nuuciisa kale uu naadir ka yahay badaala uu dirayay fariimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in jihaadiyiinta ay meel weliba uga sugan yihiin dalka maali saraakiisha booliiska ayaa ku dooday in dhowr qofood ay ka dileen ragga weerarka soo qaaday balse wax caddaymo ah sooma bandhigin wuxuuna u muuqday warka dabatuur ah oo ay ku qarinayaan halaaga gaaray ciidankooda jamaacada jihaadiga ee nusratul islaam walmuslimiin ayaa isbuucyo ka hor camaliyaad waaweyn ka fulisay waddanka maali iyadoo beegsatay maleeshiyaadka dabadhilifyada iyo shisheeyaha ruushka